markaska daarul sunnah oo ku yaala deegaanka roox oo ku tirsan magaalada bacadweyne ee gobolka mudug ah yanagadi meelo sidafayla lankabardaba shareecada islaamka iyo luuqadda carabiga ah kaas oyo ka jaran ah arday dhallinyaro aan badan haanaas oyo kushalkooyanga deegaanada kale ee gobolada dalka markaska daarul sunnah ayaa waliba ka koobanyaa lama qaybood oo shal eh qayb oonkubaana markaska iyo qayb kale oo markaasay ambahaasa xaafido iyo ku kooyan ee ku tirsan magaalada bacadweyne قال العلامة الجنزوري رحمه الله تعالى يقول راج رحمة الغفور دوما سليمانه والجنزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه maamulka sare ee markaska daarul sunnah ayaa weliba usugwerbaya furitaanka markaska iyo walyaabo markaasiya lakabaradaba markaskan daarusunnah waa markas ku yaala soomaaliya gobolka mudug gaalkacyo meel u dhow waxaan u dhownahay dabdan si dabdiga tuulada roox la yiraahda baan u dhownahay bacadweyn u dhow markasku meesha uu ku yaalla halkaas weeye markaska waxaa la furay sanadku markuu ahaa kun afar boqol iyo afartankii hijriga bishii shawaal oo waafaqsan laba kun toban iyo sideed bishii sideedaad miilaadiga hadda wuxuu fulan yahay muddo shan sana sanadkii lixaadna waa u socdaa markaska ulajeedada laga lahaa waxa weeye ama lagu baranayahay waa shareecada islaamka iyo luqadda carabiga shareecada islaamka gaar ahaan dhallinyarada in la helo dhallinyaro xufaad ah qur-aanka xifdisan yaqaana shareecada islaamka ku hadla luqadda carabiga ducaad mustaqbalka noqda oo faafiya masaajida aimo masaajid inay kasoo baxdo iyo khudabo iyo mashaayikh duruus akhridaba ulajeedka loo furay taa weeye alxamdulilahi rabbilcaalamiin dufcadii koowaad ee markaska sanad ka hor bishaan oo kale ayay ka qalinjabisay dufcadaasi waxay ahaayeen labayo labaatan arday dufcadaasi waxay xifdiyeen qur-aanka waxay qaateen duruus kala duwan oo culumta shareecada noocyadeeda kala duwana luqadeeda carabiga ee ballaaran naxwadeeda sarfigeeda balaaqadeeda ku hadalkeeda waxay qaateen shareecada islaamka dhinacyadeeda kala duwan hadday caqiide tahay hadday fiqi tahay haddii ay mustalax tahay haddii ay usul fiqi tahay bay qaateen